wasaaradda amniga galmudug shalay waxay soo saartay war-saxaafadeed iyo sidoo kale shir jaraa'id oo isdaba joog ahaa oo runtii ku qotama ammaanka gobolka mudug guud ahaan waxaa sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay war-saxaafadeedkan ay kusoo beegmay ay kusoo beegmayso ama ay kusoo beegtay xilli isbeddel la filayo maamulka galmudug inay bilahan u galo oo runtii lagu dooro doono madaxdii maamulkan hogaami laheyd iyo iyo sidoo kale madaxweynihii iyo sidoo kale golo baarlamaan oo runtii maamulkan ee dhismihiisa oo dhamaystiran qayb ka qaata waxaa sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ee qodobada ay soo qaateen waxaa kamid ahaa mawlid ay jireen warar sheegaya in dad iyo odayaal waxgarad ku abtirsada galmudug ay gaareen deegaanada maleeshiyada argagixisada iyo al-shabaab ay dalka ka maamulaan oo runtii ay wasaaraddu ay sheegtay inays ahayn mid macquula war-saxaafiyeedka waxaa sidoo kale lagu amray mawlid inay isdawaan geliyaan cid kasta oo hub haysata waan ka tirsanayn ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo dabcan hubkooda hub sharciyeysan uu yahay waxaa sidoo kale wasaaraddu ay soo xigatay amara dhawaanahanba ay soo saarayeen taliska koob iyo labaatanaad iyo sidoo kale taliska qeybta booliska ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug iyo federaalka oo ku qatamay cid kasta oo amarka maleeshiyada u hogaansantay in tilaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono ilaamaha amniguna si toosa ay ugu daba ugu kuurgeli doonaan wasaaradda waxaa sidoo kale amarada ay bulshada ee duulkaa kamid ahaa inay isdawaan geliyaan dadka u shaqeeya hay-adaha samafal ee gobolka mudug ka howlgala sidoo kale security sida gaarka loo leeyahay ee hay-adaha waardiyeeya xarumaha shirkadaha hoteelada iyo sidoo kale cid kastoo hub aan ka tirsanayn ka ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka iyo maamulka galmudug aan ahay